عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا بل واي intaan casharka bilaabin kolle waxa weyn oo sidaasa ma sii ahaa marka gees laga eego dee in dadka la bartaa waata habeenka hore dadkan xaqa inagule waa muhim oo jahligooda kolley waa wax inaga nuqsaansan buu noqonaya ama wax inagaba dhiman haddaan garan weyno marka bal waxaan filayaa in lasoo wada hele anigu sidaan idiin sheegayo sanadaygu qaaatay kolleyna laga yaabaa meelaha a eegteen kitaabka wax laga soo naqlinaya markii aan helay baan dee bal maalan wax weliba macluumaad dhanun maaha macluumaad aan waafi ahayn nin ahaan baan sheegayaa bal waxaan filayaa nin ahaan isagu aad buu isagaba badan yahay xataa saan filayaa hadda macluumaadkaasaan macluumaad waafiya ma noqonayo bal ninka hore aan ku horeeyo turu bishti ama bishti bal haddaan barhkood siay kuba dabdiyaan eegno bal waxaan eegayaa ciddayn wixii la soo sheegay dee dadka habeen kasta dad hadlaa jira waayo dirsan caawa eegaya iyoha iyo khaalid aya waayo magaciisa horta bal xuduud sitima ay fadlulaahi beetaasi telebishiska dhaafoo magaca inagu soo noqnoqdo fadlulaahi maxaa raacsan aabihii iyo intaas waay waay adiga khaalid maxaad deesha
أبو عبد الله شهاب الدين فضل الله بن حسين بن حسن بن حسين بن يوسف
waay القرشي 161 sitamiya waxda sitiin waay أصولي حنفي وله كتب العربية والفارسية
intaas waay waa tarjamo waxaan filayaa no dee ninka haysaan waa ninkaasun soo maaha anigoo sidaan sheegay dee markii ugu horreysay waa daliilfaalixiinka kitaabka la yidhaha aan ku arka toddobaatanadii baydkaasi waxbuu soo naqlinaya dee shuruuxduna dhammaan waxbay ka soo naqliyaan raggii ka dambeeyey o dhan weliba markuu dee sharaxa aada u qayimay ka soo naqliyaan ee mudday ahayd waxaan filayaa ana bes casharku si inoogu socdo anigu si aan ku helay idinku waa taas waxaa laga yaabaa markii aad noqoteenba rag baa markiiba dee ama shaamilaha galeen ama gogolunto sababtageeda dhibyaraantaa ku helaya walow aan imika su-aal idinka weydiin doono su-aasha aan eegi doono bal inaad ka jawaabtaan ee anigu iyadoo taasi dhalatay waxaan filaya labadii kun markii lasoo weydaartay iyadoo muddana aada eegayay dee anigu waxaa ku baadhaan kuma baadhayne siyarka oo kale iyo wixii aan hayay iyo balwafayaadka iyo kuwaasaan eegaya kutubtan u filaya madaantiio iyagiina kuma jirin waxaa jirtay markaa kitaab baa jira xaafid ibnu xajar tarjamadiisa ah oo la yidhaha aljawaahir wadurar fii tarjamati sheikh alislaam alxaafid ibnu xajar waa kitaabiin tilmiidkiisii khaaska ahaa sakhaawi dejiyey waxaa laga yaabaa dadku inaan laysdhaao dee tarjamo laqaba saddex mujalad laakiin dee maaha uun tarjamo waxaynu u naqaano hebel baa sanaya hebel baa sanaya waqtigaasoo dhintay waqtigaasoo dhashe waa kitaab cilmi ka buuxo oo laga yaaba kolkol cilmi aan laga helin kitaabkan fatxi isaga marka la eego su-aalihiisi iyo fataawihiisi iyo waxyaalihii oo kale inaan lagaba helin inuu kuma jiro waa cilmi dhan waa kitaab adugu dhan weeye israacsan tarjamadiisa marka la eego abwaabtiisa waa saddex mujalad waliba dabca muxaqaqo fiican markii kitaabkaasi soo galay ayaa mujaladka labaad ayaa waxaa ku jiray oo dee qaybta u badan ahayd sheekha su-aalihii la weydiiyey iyo jawaabihii kaba jawaabay barhkood dee su-aalo badan bay noqonayeen oo beled kale looga soo diray fataawihiisii markaasay dee qaybsanaayeen su-aalihii xarabiyaadkii kuwii dee qaahiriye ahaa kuwii marka su-aalo dimashik nin caalim ahaayo aimadii xanaabiladu mufasiriintana imaamyadoodii waqtigiisii ahaa uu soo weydiiyey baa waxaa ku jiray waa su-aalo waxooga ayaa su-aashan ah turbushti iyo kisaayi kisaayigan aan naqaano mahay waa kisaayi xataa xaafid yidhi ma xaadirsanaya tarjamadiisa laakiin kitaab qasusulambiya buu leeyahy tarjamadiisa markaasuu sheegay wax weyn inaanu ka hayn ee magacaa dee fadlullaahi waa kan lasoo naqnaqliyo taas uu bal maalan magaca uu hayaa ama inta uu hayaa uu jiro ee isagoo cilmigiisii ay hayaan magaca uu sheegayna nin kaleo uu beri uu kollay ku marayay shaam bilaada shaam rixlo cilmiya uu xalab kula kulmo isna caalim ahaa oo dee ibnu subki kuba haysay sababta ugu soo arooriyey taariikhu maalan dabaqaatu shaaficiya alkubra uu leeyay ninkani shaafici maaho kitaabka dhexdiisa waxaan kuba arkay wax tilmaamaya inuu xanafi yahay ayuu kaasna kaba soo naqliya bal kitaabka kolley su-aashaas mayna asila xadiidka xasanka tacriifkiisa jasaasadau dheereeyey su-aal la weydiiye umuuro kala hedo xataa gaar baa loo madbaciyey su-aalahaas iyagoo ku madbaceeyay iyadna hadda haddii antaradada gasheen waa heli kartaan intan kitaabka ku jirta goor loo madbaceeyo su-aalihii arrinkani kuba sugnaayo waa alas'ilaة اlfaa'iqa biاlajwibati اllaa'iqa cunwaankaasaa lagu madbaceeyey iyadoo la taxqiijiyay waa intaa su-aalaha markaa shaamu gaba yime tani ay kuba jirtay gaar baa loo madbaceeyey dee su-aalo kaleo iyadoonaba ka dambeeyo gaar loo madbaceeyey asiladii xalabiya way jireen oo kitaabka laga saarsaaray ama meerka hore sheekha laakiin kolley kitaabkiisa laga saaray bal adigu taas bay hayd oo aniga dee waqtigaa idinku seede waa taasiin dee talabaadna waxaan u omonaa bay hayd oo markaa markaan kitaabkaa helay dee daalacashadii uun maan filayn oo kamaan eegayne daalacashadii aan kitaabka daalacanay oo mujalladka labaad ayuunbuu igaga soo baxay sheekhoo la weydiinayo dee ay noqotayna inuu nin tarjamadiisu ay aada u yar tahay uu yahay waayo nin imaamo ayaa weydiinaya imaamulaha ninkaas iga war waqtigoodna waxaa laga yaabaa boqol iyo konton sanadoodnaana ka badnayn waqtiga la isweydiinayay geeridiisii su-aashaydu waxa weeye in sheekhan bal kutubtiisa faariska inaga daayo in kolley kitaabkan ay aada wax uga soo naqliyaan waa kitaabe kitaabka ayaa garanayay bal matalan markaas wixii aada soo aragteen sheekh maxamuud waaya ayuu baqowi sharxay sax kaasuu sharxay in sheekhan kale diibi kolley magaciisa waa haysaano imaka iskuma sii shuqlinayaan filaya waayo nin kutubtiisu dee ay muntashir tahay lana garanayo kitaabkan uu isaguna kolley hadalkan la israaciyo calaaqa ka dhexaysa kitaabka ayaa ii sheegaya nacam sax waa su-aashaydi mushkatulmasaabiix iyo masaabiix calaaqada ka dhexaysa maxay tahay yaadna kala leh bal idinkaan cid aad markii hadlin masaabiix iyo mushkaat calaaqada ka dhexaysa maxay tahay yaadna kala leh waa su-aashaydi nacam waaya ke keebuu leeyahy waaya waaya yaa yaa kordhinaya e kumale umeyd ciddalaa doodaya bal raggan sharxay waa imika kaashifu xaqaa'iq isna kitaab madbuuca kitaabkan dibi leeyahay isna ay wax ka soo naqlinaya kitaabka lagu sharxay kitaabka uu sharxayo in sheekh lamiyaad garanaysa mushkaatulmasaabiix baad idhaaheen bal aan dhaafo calaaqada labada kitaab ka dhexaysa maxay tahy waayo waa kutub mala shibha alqaar alhindiyana aada u mashhuura dee diraasaan aadna waa loo sharxo waa kutub aada u qayima calaaqada labada kitaab ka dhexaysa ayaa ii sheegaya labada kitaab mushkaat masaabiix iyo masaabiix sunna masaabiix sunna waa tahdiibkiisa un mushkaat masaabiixna kitaabkan uu mutaadiibinayay uu leeyahy baqawi khadiib tabriisi nin la yidhaahba ayaana leh bal dibina saasaan kuba dhaafaynaa kolleyna umuurahaas eeg waa umuuro kolley fawaa'id leh bal imanka waxaan leenahay xaafid baa la weydiinayay asiladaa la socota kolley taas oo kale xataa kitaabkan imaka waxaan filayaa fadlulahi samed kitaabkiisu maye waxaan leeyahay ninkan fudayl ee turushti kitaabkiisu waa waxaan filaya uu madbacaysan yahay imaka waa sharaxiisii waa afar mujalad buu ku madbacaysan yahay laakiin yaanu aad uba indeega xaggeena kuba faafinay laakiin wax laga yaabaa ina aa heshaan oo shabakada ka heshaan kitaabka sharxu tribushtahada kuba qortaan bal taas weeye kolleyna markaa meelaha ishkaalkaasir waa muhim arrin baan idiin sheegaya kolley kaloo ay qabsatay aniga sagaal iyo siddeetankan oo dir rabo xagaa baxay ayaa dhowr su-aalood baa nin sheekha weydiiyey su-aalaha waxaa ka mid ahaa in xadiid fiqu sunna u dhigto waa kitaabu salaat baabka u dhigtay baabu kayfiyati salaat ee fardu salaatna salaada sifadeeda intaan aada usii wadagelin laba xadiidoo uu horreysiya ayaa xadiidka hore waxaa kuba sugnaa in rasuulka ilaahay isagoo sheegay dad aan ambiye iyo shuhado toon ahaynoo yaqbiduhum unabiyuuna washuhadaa markaasaa la yidhi nooga warran bar dadkaas salaadiina uu kaba warramaya sidii u tukaday markaasaa waxaa xadiidkaa kuba sugnaa sharxu sunaa kuba mee fiqu sunaa kuba sugan naasun min afyaai innaasi wa nawaasic alqabaa'il kelimadan afyaab iyo weydiiye markaasaan ku yidhi bal markaan jabuuti tago aan kutubta ii tago ayaan taa ka soo jawaabi doonaa wixii kale gartay mooye halkanaan imi kutubdee nihaayihii qariib adugu wixii aan kutubayay waan waayay macnaha aadna doodayna bal kelimadii ayaan ka waayay afyaa naas mar sanad iyo bar dabadeed baan helay tamaamul midnahan uu dee ku takhriijiyo dahabiyadoo lame waxaan leeyahay albani kitaabka oo iyadna xadiidkii in yarmu ka soo qaateen muu dhiganba bal waxaan leeyahay markay laba sanadood iyo bara koob iyo sagaashanka akhirkiisii oon kitaab saasoo kale weliba kutubahan dalabada imika dee waa dakaatirabe aan markaa joogay riyaad ka dhiganay jaamacatulimaan baan usii dhiiban jiray markay tagaan si ay igu soo iibiyaan beriga dambe sanada hawa soo qaadeen baan kitaabka usii dhiiban jiray kolley markaasaa kitaab markaa soo galay ayaa iyadna sudfo ahaan meeshii bal markaa tan imika magac maaha waa xadiid macnihii waa kelimada afyaa innaas iyadana su-aal iga sugay markii baan deeta waraaq dheer ninkii u qoray isoo weydiiyey ninkii imka waddanka joogan file waraaq dheer usoo qoray oo dee aan uga hadlayo bal say tahay iyo say tahay wixii kale oon uga jawaabay taas ayaa igu adkaatay inaan kaba jawaabo lafdiga xadiidkuna waan idiin tilmaamay fiqi sunna kitaabu salaad bilayooda baabka u dhigtay fardu salaa ama kayfiyatu salaad baan u jeedaa ee fard ka horeeya farda salaa ayaa waxa weye naasun min afyaai nnaas waa xadiid dheer dhexdii wanawaasic alqabaa'il afyaa innaas afyaa waa kelimata afyaa tiibaa si kastaba idhoo dee intaasay ku qaatay bal idinkuna taa ka taliya insha allah adigu marka dambea taas ka warrami doona kollays ay arrintu ahayd iyo markii aan helay ayaan kitaabkii eegay kelimadii oo igu soo baxday iyo qiimihii laisoo siiyaan arkay in qiimihii laisoo siiyo o dhan kitaabka dee kelimadaas ay kaba qaalisan tahay kelimadaa keliya kitaabkii aan ku ogaaday marka arinteedii bal idinkooda eega baabu fadli salaati alfajri fii jamaacatin hadakani baabu bayaani fadli salaati alfajri salaada subax fadligeeda cadaynteed oo fii jamaacatin jamaaca lagu tukado marka salaada subax jamca lagu tukado bal fadligay leedahay cadaynteedubu baabkeedii yahay xadaثna abulيamani qaal akhbarana شhucayb can الزhriyi qaala akhbaranii saciid bn الmusayibi w abu salamaة bn cabdالraxmaan ana aba hurayrata qaala xadiidka sanadka waa dadkeenii hore wuxuu yihi marka abu hurayra samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllah عalayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo tafdulu way dheer tahayo way dheeraanaysaa kala ziyaadsan tahay oo waxay la dheer tahay salaatljamiic miya waa salaada jamaaco lagu tukadaa salaata axadikum midka idinka idinka mida salaada uu tukado waxda uu keli ahaantii ama aqal ha ku tukado suuq ha ku tukadabe ama meel kale bihamsin wacishriina juz-an shan iyo labaatan juz ayay laba dheer tahay watajtamicu way kulmaysaa malaa'ikat leyli malaa'igta habeenka iyo wa malaa'ikatu nahaari malaa'igta maalintuna fii salaati alfajri malaa'igtan dee laynooba diree bal markaa aan ahayn kuwan shaksi kastaba gaar ahaantiisa uula socdo hore waataynuu soo maray yatacaqabuuna fiikum malaa'igtaasi salaada subaxdee horena salaada casarna inay ku kulmayaan oo isku bedelayaan waataynu soo maray uma yaquulu abuu hurayrata abaa hurayra ayaa wuxuu leeyahay faqra-u aqriya in shitum haddaad doonaysaan shaahidka ee malaa'igtani inay salaadii subax iyo salaada ay isugu imanayaan malaa'igtii habeenkii oo iyagu markaa tegaya malaa'igtii maalinta waqtigaa imanaysa haddaad doonaysaan shaahidkeedii iyo daliilkii qur-aan waxaa aqridaan ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda ina qur'aana alfajri kolley qur-aanka halkan salaadii subax bay kuba fasireen waatan aynu soo marray qiraa'ada in la dheeraynayo ee arkaanteedii ugu ahamsanaydna ay qur-aantay lana dheeraynayo ina qur'aana alfajri macnaha waa salaada subax ama qur-aankaa subax kaana wuxuu ahaaday mashhuudan mid la xaadirayo oo yaa xaadiraya malaa'igtaas labadii malaa'igoodba way kuba kulmayaan taas baa aqriya oo xaggii ijtimaaci iyo inay ku kulmayaan taas buu dhigta bal xadiidka qeybtiisa hore waa salaada jamacu inay ka fadli badantay salaadii kelida shan iyo labaatan toddobiyo labaatanna aan soo aragno iyadna uu soo qaadi doono imakaba casharkii halkaynu ku joogsanaabuu ahaa casharkii hore sharaxeedna waa inoo horeeyeyba xagga marka la eego munaasabada uu baabka xadiidka abu hurayra iyo maxalu shaahidkuna watajtamicu malaa'ikatu leyli wa malaa'ikatu nahaari fii salaati alfajri oo macnaa kulankani wuxuu keenayaa masiyo iyo dheeraad ay leedahay salaadii subax qayrkeed walow casartaan laba wadaagsanayo casar laba wadaagsanayo oo bal markaa dee waxa weeyaan waana salaadii jamaaco lagu tukaday un dee tan ay xaadirayaan ay isugu imanayaan waa tan marka la weydiiyana ay odhanayaan markii horena waxaanu u tagnay iyagoo tukanaya waxaanu ka niminay iyagoo tukanaya waa casar iyo subax aynu hore usoo marray haddaba ah kulankan malaa'igtu ay ku kulmaysa isuguba imanayso weliba shahaadadoodii iyo markhaatigoodii dadkii muuminiinta ee markaa tukanayeyna cind allah ay u dhacayso waxay keenaysaa feer dheeraad ay leedahay salaadaas dee kollayna salaada fadligan yeelanaysa waa tii jamac laguma tukado intan weeye maxalu shaahidku ama lafdigan juz iyo darajaynu soo marray iyo alfaadihii kale horeynu casharkii kan ka horreeyey ugu soo sharaxnay qeybtiisii dambe qaala shucaybun shucayb wuxuu yidhi waxadaanii naaficun can cabdillaahi bni cumara qaala tafduluhaa bisabcin wa cishriina daraja xadiidku mucallaq maaha sanadkii hore uu mowsuul ku yahay abulyamaan ayaa wuxuu markii hore bukhaari uu kaba wariyey isagoo shucayb can izuhri can saciid iyo wa abi salama waxaa kaloo abulyamaan dee isagoo bukhaari ka warinaya uu shucayb kaba wariyey isagoo shucayb leh halkii zuhri bederkiisii naafic ayaa ii waramay can cabdillaahi bni cumaro wuxuu ihi tafduluhaa bisabcin wa cishriina daraja xadiidkiisii horena waa tii aynu soo maray labada xadiidba way noo horeeyeen markaa xadiidka abuse waana ti aan nidhi xadiidka ibnu cumar bay toddobiyo labaatanka kuba yimaadeen bal ruwaada badankoodna taasay iskuma raaceen ciddii halkaa khilaaf kaba keentayna kolley waa riwaayadoodu shaad bay noqon xadiidka ibnu cumar xadiidka abu hureyre iyo abu saciid iyo qolooyin kalena shan iyo labaatan bal markaa waana taa dicfi iyo juz iyo darajo iyo umuurahaas oo dhanba waan kusoo joogsanay xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmashu qaala samictu saliman qaala samictu uma dardaai taquulu cumar ibnu xafs bnu qiyaas iyo abihi xafs bnu qiyaas waa iyadoo ay saa u kala warinayaan bay noo soo horeeyeen markaa xafs bnu qiyaas ayaa welibana dadka marka la eega xadiidka acmash aada uguba itqaanka badan buu kaba mid yahay oo samaaciisa weliba eegi jiray oo bal maalan taase acmashin ayaa wuxuu saalim buu ka warinaya saalimkana saalim ibn cabdillaahi ibni cumar ma aha waa saalim ibni abiljacdi aynu marar kala duwan soo maray weeyaanoo min rijaali sita haddaba saalim baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay uma dardaayi umudardaan maqlay taquulu xalay ku qowlayso dakhala calaya abudardaayi abudardaa ii soo galay kolley umudardaa imika ma sii yar tacriifinayo imaamkan shaarixeena kolley wuxuu sheegayaa inay umudardaadii yarayd ay tahay oo macnaha waxaa jira laba umudardaa oo labaduba abudardaa haweenkiisii ahaa mid waxay yidhahdeen umudardaa isuqra waa taabiciyad waana tan imaka halkan aynu magaceeda hujayma la yidhaah midna umudardaa ilkubra la yidhaah oo magaceeda khayra la yidhaah iyadu abudardoo nool ayay dhimatay ama tani abudardaa waana yarayd waqtigaa uu guursadaybaoo bal markaasoo aad bay uga dambaysay muddo dheer waana haweyna caalimada tan kutubta lixda aba riwaayada kuleyna waa umudardaa suqra waa taabiciyadda ama umudardaa ilkubra kutubta lixda ah waa saxaabiyada khayra la idhaaye wax riwaayo ay ku leedahay ma jirto bal intaasaan ku dhaafaya waana inta halkan dee in yarunbaan ku yar dareey halkan inooguba sugan ama iyada bal waxyaalaha iyo qiimahay lahayd iyo mansilada cilmi ku lahayd kitaabkay ku iman doontaa isagoo tarjamo intuu dhigtay intan sifada salaada aan kuba jirno bukhaari odhan doona isagoo ka warramaya atixiyaadka siay u fadhiisan jirtay halka atixiyaadka markaan gaadhno wa kaanat faqiihatan caalimood bay ahayd macnaha siay u fadhiisan jirtuu dhigtay markaasuu markaasaan deetay insha allahu tacaala tarjamadeeda iyo mansiladeeda biidni illaahi tacaala ku joogsan doona halkaasaan udib dhiganaynay laakiin waa taabiciyada caalimada ah kutubta lixda ana riwaayo ku leh ama umudardaa ilkubra waxaan riwaayo kuma laha kutubtan lixdaa aslan riwaayo kuma laha waana saxaabiyad haddaba waxay tidhi umudardaa dakhala calaya waxaa ii soo galay abudardaai abudardaa ii soo galay walxaal huwa muqdabun uu cadhaysan yahay oo saxaabiga cuwaymer lafti daciifana ay ku timi waa xakiimu ummati bal ayaa ii soo galay faqaltu waxaan idhi maa aqdabaka maxaa kaa cadhaysiiyey qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee ma acrifu ma garanayo min ummati muxamadin sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ummadiisan shay-an waxba waa camalkoodiiyo waxay laba imanayaan kolay san baa dhacday xadiidka ama aharka qorooyinkii warinayay waa kalena min amri muxamedin baa halkan kuba sugan oo macnuhu yahay min amri ummati muxamedin ummadii nebi moxamed shanigoodii iyo acmaashoodi iyo xaalkooda waxaan kaba garanaya ma jirto waa la isbedelay buu leeyahy isbedel baa yimi ilaa laakina anahum iyagu yusaluuna way tukanayaan jamiican xaalayin macnaa waxaan ka garanaya un jamaacada salaada oo inay jamaacadii salaada ku tukanayaan laakiin xaalkoodii kaloo dhammi waa isbedelay oo tiibuu kaba cadhaysnaayo oo dee cadhadana kalo haddaanu taqyiir kaloo uu gacan ku dooriyaa jirin waa dee inkaarkii munkarka oo dee ruuxu hadduu munkarkii waatii qowlkiisa gacantiisa ku dooriyo haddii kalena qowlkiisa ama carabkiisa dee haddii kalena qalbigiisa ka naca weeyaanoo cadhadani waana cid uu waxaan iyagu arkayo iyo acmaashuu arkayo iyo isbedelkan uu ka cadhaysanyo u nacayo weeyo uu inkirayo salaadii jamaacadu laakiin leeyahay sideedii bay u tukanayaanoo bal taasba weeye macnuhuna waa waxa weeye un acmaashii dadkan uu sheegay u arkay dhammaan waxa galay buu leeyahay naqsi iyo khalal baa galay waxaan ahayn salaadan dee jamaacada lagu tukan dee waana amar nisbi wuxuu eegaya waqtigii ka horreeyay waqtigaas see xaaladu ahaydba wey oo zamankii nubuwada dadku say ahaayeen xataa jamacanba de way kaga markaa kolley iskuma mid ahaynba iyo khaasatan abubakar iyo cumar iyo waqtigiisii say ahaayeen iyo si markaa uu joogay ayaa dee isbedel jiray oo wuxuu leeyahay salaadii jamaacada un mooyaane bal taas wax kaloon iyadoo imika ii muuqdaa ma jirto xadiidka markaan eegno horta waxaa jirta ina xadiid ana soo marnay oo xataa salaadiina uu yidhi anigu waxa weeyaan salaadiina uu yidhi maba garanayo dhisan oo markii la weydiiyeyna uu yidhi de miyaydaan waxaan ku samayn oo salaadii duhurkii aydaan casr ama cadcidlacba gaadhsiin waa isagu markaa waqtigu joogay weeyaane waqtigan jamaacadii waa la oogayey salaadiina waqtigeedii baa la tukanayay waayo waa khilaafadii cumaan khaasatan akhirkeedii buu dhintay waayo cumaan khilaafadiisii dhexdeedii buu dhintay ama akhirkeedii buu dhintayoo waqtigaa umuuro kale mooye xaggii salaada iyo jamaacada anas waa mar dambe iyo reer bani umayo weliba waqtiyadii xajaajiya saynu soo marnay ayay ahayd taqyiirkaasi ee isagu kaa waa ka horeeyey saas buu salaadii u leeyahay jamaacadii iyo waqtigeediiyo aanu waxba ugaba sheegin bal marka halkan xadiidka dee fadligii salaada subax baan kuba jirnay halkana wax daahira oo wax gaara oo dee jamac in salaadii lagu wada tukanayo mooyaane wax iyada bal maalan halkan aan idhaahno salaadii subax baa iyada inooguma sugan iyada ma jirto ee laakiin dee jamacii loo tukanayay salaada jamaca lagu tukanayay baa subax kaba mid yahay dee subaxna kollay kuwada ugu mudan weeyaanoo si axaadiid kalaba dee inooguma sugan badhna ay nooba dambayso bal waxaan leenahay halkan yar munaasabadu dee daahir ma aha oo salaadii jamaacada si guudunbuu ugaba wada hadlay kol haddii salaadii jamaacada la oogayeyna subaxiina in la oogayo walow iyadu ay markaasi dee ay kolley aanay xataa la mid ahayn oo waqtiyada horeba aanay taas laba mid ahayn ayaa meesha sidee iyada halkan wax daahir ma aha halkan munaasabadii maxalu shaahidku xadaثna mxamed bn اcalaa qaale xadaثna abu usamata can burayd bn cabdilaahi oo kolley waxaanuu leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala xataa halkan maan arag axad shuraaxda kitaabka ka mid oo xadiidkan abudardaar tarjamada munaasabada uu leeyahay cadda muujisay kaba hadashay shuraaxdii ka horreysoo dee badnayd ba ayuu sheegaya markaase laakiin wuxuu zayd ibn اlmunayir buu ka soo noqonaya inuu yihi tadkhulu salaaة اlfajri fii qowli yusaluuna jamiica dee waanay kasii khaasan tahay oo iyadu tan waqti hurdadii la macaansanayo dadkii inay tagaan masaajida ay kuba culustay imanaysaayoo bal markaa taasba weeye oo in muhimku waxa weeyaan oon dee ihtimaamkii salaada weli iyo salaadii jamaacada baaqi ahaaye kolley munaasabadu daahir saa maahaan leenahay kolley xaafidna kalaam kale ayuu sii yar wadaa qorooyinkana sharaxaysa waa yar eegan doontaa yar saddexda xadiid yar munaasabadood iyo sa uu kitaabka ama sheekhu u tartiibiyey xadaثna mxamed bn اclاaء qaal xadaثna abu usamta can burayd bn cabdilaahi can abi burdata can abi muusa sanadku isagoo sanadiis ugu xiga horeynuu soo araragnay maxamed ibn claana kolkol abu kurayb buu kaba cabiraa waa kunyadiisu aad ba ugu mashhuur ahaa kutub raggan lixda anha ama umuhaadka iyo usuushan leba dhammaanna sheekh buu u wada yahay dhammaanoo sagaal sheekhoy ku kulmaan buu kaba mid yahay ee waxaanan soo ogaanay burayd ibnu cabdilaahi iyo abu burda inay isu awoowiyeen abu burdana ina abu muuse alashcariyo dadkan isku wada qoys yihiin qaala markaa wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi acdamu nnaasi dadka ka ugu badan ugu weyn ajran xagga ajri markaa waa ajriga jihaadi iyo fi salaati salaada dhexdeed abcaduhum ka ugu durugsan weeye fa abcaduhum mamshan fa abcaduhum mamshan fa abcaduhum way waa xagga inta loo soo soconayo ka ugu fog haddana ka ugu fog kaas baa iyada waxa weeye ugu ajri badan oo ee kolley sababtuna waa wixii casharkii xalayba way ama kii ka ka horreeyabaa nooguba sugnaydoo ruuxu marka uu salaada u soo baxo tallaabadaa uu soo qaadayo way u tirsantao ajri baa loo qori midna daraja loo koryeeli midna dembi baa laga daadin ilaa uu halkii masjidkii soo gaadhayo markaa ruuxii dee isagu fogaayay meel fog ka imanayay ee tallaabooyin badan soo qaadayay uu ka ajri badanyay kii meel ka sokeeye ka imanayay ee iyagu tallaabooyinkiisu ay kaba yaraayeen markaa midba midku ka fog yahay ka dheer yahay inay tallaabo kasta waa loo tirinaya kol hadduu waxa uu soo baxay salaad ay tahay waa ka ajri badan yahay taas buu yidhi waa taa axaadiisyadii horeba ay noo caddeeyeen intaa kuba soo maray oo markaa abcaduhum fa abcaduhum mamshan ila lmasjidi weeye oo masjidka dee kii uba socodkaa uu soo soconayo waladiika yantadiru sugaya salaata salaada sugaya xataa yusaliyahaa ilaa uu la tukado maca alimaami imaamka maciisa la tukadaa acdamu waa weyn yahay ajran oo uu ka badan yahay kana weyn yahay xagga ajriga min aladii kii yusalii tukanayay uma yanaamu seexanayay waa qeyb kaloo xadiidka kaba mida ruuxa isagu waxa weeye imaamkii la tukanayo jamaacu kulaba tukanaya bal lafdiga muslim baaba ahaa fii jamaacatin yusaliiha maca alimaami fii jamaacati ode kol haduu imaamkii la tukanaya laakiin lafdigaas ay laba socotay macnuhu tanba imaka waan kaba fahmaynaaba imaamkii laba tukanaya jamaacahanku laba tukanaya kii isagu intuu tukaday seexday markaa ruuxaasi hadduu isagu keligii tukaday iyo isagoon imaamkii sugin bal matalan imaamkii aan sugin hadday intay jamac yarayseeleen sii wada tukadeen oo iska tegeen oo kale oy jamac xataa masjidkaa ku tukada ama meel kaleba adugu bal waxa weeyaan imaamkii aan sugin ee intuu ama keligii tukaday ama jamac kuba tukadoo seexday kadna waa ka ajri badan yahayoo kollay yada taasna waa arrintii aynu hore u soo ogaanayoo ruuxuu intaa uu salaada sugayo ajrigii iyo thawaabba u socda inta uu sugayo wax salaadu ay tahay ta ka hor joogsata waana baab inoo dambeeya haddii ala idhaaho xadiid inooguba iman doona bal taasba weeye marka xagga xadiidkana waxa weeye iyadana inooguma sugna ee salaad kastoo la suguu ruuxuu u fadhiyo si uu imaamkii si uuda imaamkii ajri iyo xukumkaa ruux tukanayay thawaabkii waa leeyahay salaad kastoo loo soo socdaana ruuxu iyada u soo baxayna tallaabadani way u tirsan tahay oo khadawaadkan uu soo qaadaya xaggaa salaadii waaba isku mid iyadana halkan wax dee daahir ah imika sariixoo subaxiia ama fadligiisu nooguma sugna laakiin culimmadu siday kuba tawjiihiyeen waxa weeyaan ajrigan waxa siyaadadiisa keenay iyo ajrigan badan waa wujuudulmashaqa oo ninba ninku ka fog yahay dee inta uu soo soconayo taas tacabkani uu ka badnaanaya mashaqadiibaa badan marka kol haddii ay tahay oo mashaqadan marka salaadii loo soo socdo ay ajri yeelanayso salaadii subaxna iyadoo waqti hurdo laga soo kacayo ay tahay oo hurdada dadkiina ay macaansanayeen saa daraaddeed ay ka jamac yartahay salaadihii kale salaadihii kale ay ka yartahay mashaqadeedii baa ka badan ama culayska yar ka imanaya xagga marka leego hurda laga soo kacayo iyo taasoo kale dadkuba ay jamac kaba jamac yaryihin ayaa ka badan salaadii kale oo way ka mashaqo ziyaadada ama mashaqada iyo tacabka jira xataa cishaygu halaba wadaagsan cishayga waa la soo jeedaayo dadku waa kuwa meelaha iska jooga oo imanayaan kanse hurda laga soo kacaya waa ka mashaqo badan tahay salaadii kaleo markaa waa jaanibka marka la eego ayaa fadli ziyaadaha ama ajri ziyaadaha ruuxu uu mudanaya bal intaas bay munaasabadu noqone laakiin waxaan leenahay dee alfaadahan waa macnaha isdimbaadka macnaha fogee lagala soo baxayo mooyaane iyada tan qaybtan dambe inooguma sugnaa ama labada dambe inoogumaba sugnaa oo markaa xadiidka abu hurayrana waaba tan oo xadiidka hore dee iyada way ku caddayd oo dariiqa alkhusuus baynu ugaba qaadanay xadiidkan abudardana bal waxa weeyaan dee jamaacadan cumuumkeed in la wada tukanaya ayaanu kaba qaadanay xadiidka abi muusena waa noocaan leenayn ziyaado mashaqo halkan kuma sugano waa dariiq istimbaad ee bal waa siduu kaba cabiree laakiin alfaadii dee daahir maahaan leenayn waa macnaha ayuu sheekhu uba soo arooriya ama aimada inooguma sharxan baabu fadli tahjiiri ila duhri ay baabu bayaani fadli tahjiiri waa tabkiirka iyo hore oo loo tago weeye markaa ila duhri salaadii duhr ilaa salaati duhr bal taas baa in ama waxa weeyaan iyuu baabkeedii yahay bal atahjiir kolley hore inuu soo maray oo lafdigan haajire iyo haajiri waa waqtigan shidatulxari baynu soo nidhi dee waqtiyo salaada duhur in la dibdhiga ay tahay ibraadkii marka kuleylku badanyina waa ti aynu soo marray axaadiideedii marka atahjiir waxay noqonaysaa waa tabkiir ilaa dee markaa salaadii duhuuro hore loo tago ruuxu sababto iyadaa waqtigan haajiradiiyo waqtigan kuleylka dhacaysa bal waa iyadna mashaqay kolley leedahay tacab bay leedahay bal xadiid baaba kuwa yimi xaafidu cala asalawaati wasalaati lwusta oo kale in salaada duhur dee qolooyinkii yidhi salaat lwusta waa salaad duhur waa laga raajaxsan yahay xadiid baa ku yimi axmedi ay wariyeen inta ay kuma soo degtayoo arrintu ay ahayd habeen kale ka warami maxamed abdiraafac inoo yimaade marka insha allah nimaade hadduu maanta culimada qaarkood dee si cabdiraxmaan ibni hadi iyo maxamed ibdiraafic iyo iskama daaya hadday ruux ruux eegayo ama muusoonayo arkaan oo kale oo laga yaaba kitaabka laisku laabi jiro uu dareeri way kici jireen kitaab iskama daa waaba hadal insha allah koley maxamed ibnuraaficna bal arrintiisa waqti kale markuu kitaabka wa yimaado oo ayaynu kama warami doonaa dee ibnu mahdina saasuba hadday xataa kolkol bay qalinkii hadda waa meesha qalin khadaa la qoranayaayo ruuxu haddaan wixiisa u diyaara inuu markaa bilaabo qorid iyo iyadoo kitaabkii loo jiray laga yaaba inuu isku kaba qaadan jiro iska tegi jireen ani taasna ogolayne dee koley telefoonada inaga bal hab inooga yeela inaga dabdiya markaa waxa weeyaan in tahjiirkii waa tabkiir ilaa markaa waqti salaadii duhura hore loo tago in waqti kulul marka xadiidkan sheegaya wuxuu ahaa dee waxaa dhacaysay waqtigaa kulul marka uu tukado dadkuna malaa ay qayluulo iyo wax kuba maqan yihiin in gadaashiisa saf iyo laba saf iyo ay dadkuba noqonayeen oo yaraanayeen oo markaa ay hay-addu soo degtay oo bal matalan taa waa shiddadan iyo waqtiga inta badanna iyagu hargalkoodai ka horreysiin jireen ama qayluulada salaadii duhur bay kaba horreysiin jireenoo dee waqti iska mashaqale waana dad dee gacan ka shaqaynayoo beera joogay ama waxoodii howlo adag qabanayaybe bal markaa waxa weeyaan waa fadliga uu leeyahay tahjiir iyo waqti hore oo dee tabkiir ee salaati duhru xadaثna qtaybة can maliki can sumayin mowla abi bakri can abi صaalixin الsamani can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yihi rijaashu waa rijaashaynu soo maray imaam malik xadiidkii weeye isagana muwadiisa axaadiida sana isu wada raaciyeoo sheekhuna maanta walow umuurahan ikhtisaarsan jiray uu mid kasta meesheeda laba doodan jiray si uu ahayd waa arrin u badan may ahayn ayuu xadiidkii ku soo arooriyey oo markaa dee qaybo baabkan calaaqa lama lahay wuxuu dhi laakiin imaam malik baa san muwada kitaabu salaad iyagana ay uguba sugnayd inta badan ikhtisaar baa sheekheedna u badnaa ama bukhaari oo baabka wixii kolba u munaasiba un bal xadiid keliyaa buu laga yaabay inuu kala gooyo se maanta waa dhammeeyey ama dee sidii uu imaam maalik uu isagu u wariyey axaadiidan ee looga wariyey asxaabtiisa uga wariyeen buu soo naqliyey qaala wuxuu uhi baynamaa waqti rasuulka ilaahi baa yihi rajulu mid yamshi uu socdo biariiqin wado wajada wuxuu helay qusna shawkin waa laan qodaxle weeye waa qusnan laa shawkin weeye waa laan qodaxle ayuu helay cala ariiqi dariiqu macnaa geed wadada dhinaciisa ku yaallaa laan kaba mida geedkuna qodax buu leeyahy ayaa wadadii soo gashanayd wadadii ayay soo gashanay markaa dadkii iyagu maraya laga ayay dee dhibaysayba faakharaw uu dibdhigay macnaa wadadiibuu ka riixay ama kaba gooyo dee markaa uu dibdhigay laantii fashakara allahu lahu ilaah baa kuba shukriyey camalkiisiibuu kaba aqbalay ka raali noqdayoo shukriga muxuu noqdayba fagafara lahu fadan tafsiiriyan ka dhigayna calaa xaddi qowlihi tacaala fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum towbada nafteeda maxay ahayd inay nafahooda dilaan oo faqtuluu anfusakum to waa tafsiir bay fatuubuu ilaa baari'ikum oo macnaha shukrigiiba dee waa kaa ilaahay u dembi dhaafay camalkiisiibaa camal maqbuula ilaahay ka abaalmariyo ugu dembi dhaafay intaasu ugu dembi dhaafay intani uu keeni doonaa markee dee halkiisa ayuu kuba keeni doonaa baabkiisuna ma joogno taase uma qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay ashuhadaau khamsa shuhadadu shan weeye kolleyna xadiidku dee waa intaa xadiidkan inooguma sugan waa tan mar kala duwana cadadka mafhuuma leeyahay mafhuum mukhaalafo ayaan soo aragnay almadcuunu kii daacuunku asiibay iyo walmabduunu kii xanuun calooleed iyo waxyaalaha uba dhintay walqariiqu kii ay biyuu hafiyeen wasaaxibulhadmi dumid ama ceel ama uxunkay kuba dumeen iyo washahiidu fii sabiili illaahi kaa isagoo liiclaahi kelimatillaahi u dagaalamaya la dilay shuhadadu taas weeye oo dee waxay isugu jiraan midna waa shuhadaa ama shahiid fi dunya walaakhira oo shahiid fii sabiililah axkaamtii shahiidkana adduunya waa leeyahy kol hadduu niyadiisu ayd litakuuna kalimatullahi iyo alculyaana dee ajrigii shuhadadu yeelanaya waa ka ugu dambeeya oo lama maydhayo dee lagumana tukanayo isaga dhigiis iyo wixiisii baa lagu aasaya ama intan kale o dhe waa shuhadadii aakhiro weeye oo adduunyada dadkan kaleun bay la mid yihiin oy la xukum yihiin oo waa la maydhaya laguna tukanayaaye laakiin ajrigii shahiidka ayay aakhiro yeelanayaan tanna iyaduna waa qeyb kale oo inoo dambayso dee jihaadiya uu kuba keeni doono oo intaan kuba dhaafayno wa qaala waxaanuu yidhi oo kan baa qaybtani laba soctay xadiidkana waxaan leynahay muu googoyn maanta bukhaari imaam maalikna muwada asna uguba sugan yahay walow yaclamu nnaasu dadku hadday og yihiin ma fi nidaai dhawaaqa waxaa kuba sugan waa aadaanka iyo wasafi lwal waa fadliga aadaanka iyo wasafi lwal de waa xadiid aynu soo maray isaguna macnahan iyo safka hore uma lam yajiduu aanay helin ilaa an yastahimuu inay u qori ritaanuun mooye lastahmuu calayhi macnaa nina nin uma ogolaadeen ee waxa weeyaan waa marka dee loo siman yahay oo aadaankiina muaadinkii raatibkaa maahay waaba dee aadaan baa loo baahday dadkiina way u siman yihiinba markaa wax wa nina nin uma ogolaadeen safka horena haddii dadkii dee mar keliya wada yimi inaadisoo kala horreeye ninkii horgalay baa leh mar wada yimi oonu safkiina wada qaadahay nina nin uma ogolaadeena way u qori ridan lahayn taasna waa inay iyada kitaabka inoogu horreysay sharaxeedu waa inoo horreeyey maxalu shaahidku waa intan ugu dambaysa xadiidka qaybtan dambe waana axaadiie waa kan arqaanba u yeelay walow yaclamu naasu anuu raqam u yeelin dee raqamka bukhaari oo qolooyinkii kitaabka tarqiimiye walow yaclamuuna hadday ogyihiin dadku maa fi tahjiiri waa tahjiir waa taaniri waa atabkiir ilaa salaati duhr oo hore loo tago weeye majaarimkaas hadday ogyihiin waxa kuba sugan lastabaquu ilayhi iyada tan dee istihaamo jire way u kala dheerayn lahayba nina ninka kale waa uga horeyn lahaaba walow yaclamuuna hadday ogyihiin maa fi lcatamati wasubxi lafdiga catamo waa ti aynu soo marray baab inuu uba dhigtay bal wixii yimi iyo dee in laga roonyay in laba yidhaaho ee laakiin tan waa kan axaadiidii uu inoo soo arooriyeyna ee uu halkaa usoo dhigtay inay kuba yimaadeenna waa tan kani ka mid buaye walow yaclamuuna dadku hadday ogyihiin maa fi lcatamati waa salaada cishaay waa oo jamac lagu tukado weeye iyo waa subxi subaxa waa halkii laga aadaamaya masaajidii cishaayiga subax laguma tukada hadday ogyihin fadliga kuba suganna laatahuma kamay hadheen sina ugamay hadheen way iman lahaayeen walow xabwan xataa gurguuraday saa ciyaalku marka ay dee gurguuradka barta ay u gurguurtaan oo kaleba ha noqoto xab waaba kaasoo dee waa gurguuradkii haddii zaxfi la yidhaah iyadoo dabada laguma siqo bal markaa intana iyadana macnaheeda horeynuu soo maray maxalu shaahidkuna walow yaclamuuna maa fi tahjiiri wey baabu ixtisaabi alaathaari adaankani baabu ixtisaabi alaathaari waa tirsiga la tirsado raadkii iyo tallaabadii loo soo qaadiya masaajidkee dee wax ajri iyo thawaab loo arkay inaad ka helayso ruuxu sidaa kuba tirsado taas buu baabkeeda yahay xadaثna mxamed bn cabdالlahi bn xawshabi qaala xadaثna cabdاlwahaabi qaala xadaثna xumaydu can anasi qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waslm bal sanadka kolley inta dambe hore aynuu soo wada aragnay moxamed ibni cabdillahi ibni xawshabi makama hubo waa nin reer daa'ifa inaan hore usoo marraana hubin baan leenahay oo kuufo markii dambe degay waa nin ibnu shaahiin imaamkaa la yidhaha kitaabkiisa hiqaadka hiqanimo ugu soo arooriyey xaafnu xajarna saduuq buu kaba cabiraa oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa dadkii la kulmay weeye kolley waa kitaabkeenna bukhaari uun aimada kale shantii riwaayo lamay wadaagsan bukhaari oo riwaayo kumalaa shanta kitaab ee kale ee kitaabkeennan unbaa riwaayadiisu ay ku kooban tahay bal amaa inta kale waan soo argnay qaale wuxuu yihi anas ibnu malik xadaanaa xumaydun can anas xumaydna waataan soo haynay oo imanka u cancanaynaya laakiin riwaayu ka daba keeni doonaa qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi yaa banii salimata reer bani salimow waa reer ansaaruu la hadlayaa waa jirib ansaaroo khasraja ayuu yihi reer bani salimow alaa taxtasibuuna miyaydaan tirsanahaynoo dee waa ajri iyo thawaab ilaahay agtiisana idinku kaydsama aathaarakum raadadkiinan iyo tallaabooyinkiinana xagga masjidka usoo qaadaysaan intani waa aada bay u ikhtisaar tahay riwaayo inoo sii macnaynayso inoo sii basnaynaysu ka daba keenay sheekhu oo macno kaloo isnaadiinaa iyo faa'iido kaloo isnaadina inoogaba sugan tahay wa qaala mujaahidun fii qowlihi mujaahid waa mujaahid ibnu jabre waa taabiciga shahiirka ah ee dee aimadii tafsiirkana dee waqtigiisiiba ahaa ma aimada tafsiirka kuwooda ugu mudan taabiciintii bal laba yidhaah dee bukhaarina aada buu u ictimaadsadaaye haddii tafsiir uu kaaga yimaado mujaahid dee meel kaleba ha u dhaafin waayo ibnu cabaas buu aydaayad u weydiiyey haddaba muxuu ihi mujaahid wanagtuub maa qadamuu wa aathaarahum isagoo fasiraya waxa ay hormarsadeen iyo raadadkoodii iyo aathaartoodiiba waan qoraynaa muxuu ihi qaala khudahum waa tallaabooyinkoodii ay camalkii saalixa iyo daacadii salaadu ay ka mid ahayd u qaadayeen dee tii waa loo qorayaa dee hadday xumaan iyo taa macsiya u qaadayeenna waa waxu tirsanen bal xadiidkan sheegaya kale waa kan kii hore inooga yar inoo fasiraya inoo bayaaminaya wuxuu yihi waqaala bnu abi maryama in abi maryam baa yidhi kale waa say taala masqooyinka qaarkood ama ruwaadda qaarkood xadaana bnu abi maryam way dhacday oo laakiin dee ruwaadda intooda badan baa tan iyo qolooyinkii mustakhrijiinta mustakhrajaadka lahaa iyaba waa lafdiga ay kuba wariyeen oo bal maalan inuu bukhaari tacliiq ahaan halkan kuba wariye barhkood baa xadaanaa yidhi bal waxaan ku soconayaa tacliiqaanta ibnu abi maryam waa sheekhiisii laakiin qaala lanaana muu odhanay sidaasuu yidhi oo waa mucallaq bay halkan noqon waxaanu riwaayadii hore ee dee mawsuulka ahayd ee aan sanadkeeduna dhammaabuu inoo sii fasiraysaa wuxuu ihi akhbaranaa yaxya bnu ayuuba qaala xadaanii xumaydun can anasin ana banii salimata salimataan ujeeda araaduu an yataxawaluu yaxya ibnu ayuubkan yaxya ibnu ayuub alkhaafiqi baa la yidhaahaa kolley waa nin faqiiha ah oo reer masar ah saa ibnu abi maryamba reer masar u yahay bal markaas waxaana weeye faqiihaba ahaadee laakiin waa nin aimadu ay isku khilaafsan yihiinoo aimo tawhiiqisay xataa bukhaari baa hiqanimadiisa lagaba soo naqliyay yaxya ibnu maciin iyo kuwa daciifiyana way jiraano waa nin la ysku khilaafsan yahay shaanigii saa daraaddeed buu xaafid maxajar taqriibka ugaba cabira had iyo goor dadka mukhtalafiinta oo cibaaradiisii u badnayde saduuqun rubamaa akhdaa waa nin saduuqa rubadana waa nin faqiihaan lena laakiin kolkol awhaam mala xifdigiisaan xoog badnaynoo awhaam iyo akhdaa awqaadda qaarkeed way kaba dhacdaa oo isagoo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa intaasuu ku dhaafay isagoo calaamadii uu kutubta lixda ana ramsi ugaba yeela cayn oo kutubtii lixdahayd laakiin kitaabkiisan ama fatxubaari aan hayno muqadimadiisan hadyu saari laba yidhaaho markuu sheekhu waa ka yarbasiisan iyo ruwaadda kalaam kuba yimiba fasal dheer buu dhigto aada u mufiida oo fususha muqadimada kaba mida markuu aqwaashii culimada ee labada dhinacba soo naqliyey ayaa wuxuu yidhaahaa istashhada bihi lbukhaariyu fii ciddati axaadiida min riwaayati xumayd min riwaayati can xumayd adawiil bukhaari wuxuu shaahid ahaan usoo qaatay macnaa waa xadiid kalea la socota waa xadiid kale ayuu kuba xoogeynaya ama ku fasirayaa ijtimaha inuu usuul kaba wariye shaahid ahaan waxa weeyaan ama istishaad ahaan axaadiid waxoogaayoo tira buu yihi axaadiidoo intuba ah isagoo xumaydu tawiil kaba warinaya waana tan aan hayno laakiin wuxuu sheegaa meel keliya oo salaada ah ama sifa salaada dhexdeeda in isagoo yaziid ibnu abi xabiib ka warinayana ay dhacday waa meel keliya meeshaasna laytiyo qolooyin kaleba way la wadaagsadeen marka bukhaari waa shaahid ahaan ama mutaabac ahaan buu kaga wariyay lakiin aimada kale way wada xujaysaan bal taasi iyadu waa mido waa ninkan halka aniga waxay taalla xadaanii xumaydun can anas markii horena xadaanii xumaydun can anas baa taallay laakiin riwaayada abudar bay sidani dhacday malaa tan abudar keliya ee ruwaadda kaleo dhan halkan waxaa kuba sugnayd xadaanii xumaydan xadaanaa anasun inay yidhaaheen markaa taasi maxay faa'iideynaysaa cancanadii hore ayaa samaaceed iyo tasriix samaacuu inooguba sugan yahay tadliiskii walow aan nidhi isagu dhib ma laha oo kolley ama dee haddaanu anas ka warina thaabit buu kaba wariyaana waan kagaba badbaadinaa ama lagaga nabadgelayaa bal waxaan leenahay aniga walow ay taallo dee fatxubaari xadaanii xumaydun can anas waa riwaayada abudar ee xaafid ictimaadsade eh ruwaada kale halkan waxaa kuba sugnayd xadaanaa anasunoo samaaci marka intani waa faa'iida isnaadi oo inoo soo korodhay xadiidkiina isagoo dheer buu inoo yimi oo wuxuu idhi ana banii salimata bal kolley ha ku qaldamina markii horena yaa banii salimata waxaa la arkaa dee idinma xarakaysan raggiina horta fadxubaari haysta mutuntana war uma hayo macnaa xarakadu waa bar wuu xarakaysanya laamtaan u jeedaa xarafka dhexe masalama mise waa salima marka ha sax marka la eego magacyadan carbeed waxaa aada u badan oo laga yaabaa ruwaadda inay dee casharaadka ay noqon karto in salama magacaa la yidhaha saxaabada way waxoogaa taabiciintii waa sidaas waa taa salama badan laakiin salima waa magac aada u kooban barhkood ay sheegteenba reerkan oo keliya laakiin dee wax ka yar badan baa jire bal reerkan markay noqoto ansaareed waana jaabir ibnu cabdilaahi iyo reerkoodiiye anas isaga reerkooda maaha waa jirib khasaraje lafdigu saliima weeye markaas saasay xarakadu tahay haddii xataa salama aad meel kale ku aragtaan ama ay dhacdayna khadaada madbacu iskaba bante waa khada ee reerkan salima la yidhaah waxaa soo raaca in isna kitaabka kuba sugan oo camr ibnu salima la yidhaaho oo bal matalan ama saxaabi ama taabici mid uuna haba noqdo waana wax inoo dambeeya reerkooda ayuu imaam u ahaa waqtigii rasuulka ilaahay laakiin araggiisa dee waxaa la arkaa inaanu rasuulka ilaahay aragay inan yarna u ahay kaa camr ibnu salima in kaloo cabdullaahi ibnu salima la yidhaahana waa jiraayoo sunanta kuba sugan wax salima la yidhaha intaasay sheegeen nin cabdulkhaaliq la yidhaha bay aabbihiisu khilaafsayin ma salima mise waa salama iyo reerkan ama waxa kaloo dhamme waa salamay bal markaa ujeeddadu waxa weeyaan reerkan dabdigiisu waxa weeye waa salima ee salama maaha meesha kuba yimaado oo dhan saasunbay noqonaysaa reerkan dee waana ruwaad badan baana reerkan kaba mida marka reer ahaan allahuma markay nisbaynayaan sida jaabir iyo ragle kacab ibnu maalik iyo qolooyinkaasaa jiribkan ay u nisbaynayaan laamta kasradeedii waxay u bedelaan fatxa loo bedelaa oo assalamiyu baa la odhanaya assalimiyu lama odhanayo marka waxay aada isugu ekaadaan qolooyinkan badan ee iyaguna reerkaa reer bani sulaym loo nisbeeyo waxaa lagu kala duwaawun waa siinka xarakadeedoo midna waa assalamiyu reerkan aan hayno kuwaasna assulamiyu bay noqdaan waa reer bani sulaym oo iyaguna ishtibaalkaasu kama imaad laakiin waxaan leenahay iyadana nisbadii way isbedeshaa laamta kasradeediio fadxay isuba bedeshaa bal taasba weeye oo waxa weeyaan oo camru cabdullaahi najla salima bilkasri maca qabiilati mukarama taasi walkhulfu fii waalida cabdilkhaaliqi wasalamiy bal markaa ana banii salimata araaduu waxay dooneen an yataxawaluu inay wareegaan oy ka soo guuraan can manaasilihim guryahoodii oo fa yanziluu ay degaan qariiban meel u dhow min anabiyi sala allahu caleyh wasalam macnaa waxay degayeen meel dorogsan bay degayaan buurtan salci la yidhaaho ayay agaheeda degayeen buurtan waa meelahan masaajida yaryareedna beryi hore ay kuba oli jirtay khandaq iyo meelihiisii mala halkii mucaskarka ahayd bal markaas meelahaasay degayeen dee waxoogaa bay masjidka rasuulka ilaahay markay isdhahaan waxoogaa bay soo soconayeen oo kitaabkay kuba sugantahay meel waxaa dhici karta inay kaba badnaato kilomitr iyo badh de ama ay aad kaba weyntay adigu intaasay soo soconayeen markaa dhul badnaanaayo masjidka ku dhowaana way jireen waxay dooneen dhulkoodiiba inaytay iibiyaan ay halkan soo degaan reerkao dhan uu soo guuro wax kalena maaha waa dee daacada inay usoo dhowaadaan iyo rasuulka ilaah iyo masjidka ay usoo dhowaadaan taasay dooneen fayanziluu qariiban min annabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya anas fakariha uu nacay rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam an yucruu inay qaawiyaan almadiinata madiina oo ay badneeyaan halkii ay ka deganaayeen ay badneeyaan ay qaawiyaan taas baa rasuulka ilaahay nacay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo waxa weeye walow ay maslaxa iyaga uguba sugnayd ee soo dhowidood wax badan ama salaaddii jamaacada liberaal kusoo gaadhaan rasuulka ilaahay in badan laba kulmaan iyo waxyaalo badan kolley beerahooda may soo rari kareene ay taasi jirtay laakiin maslaxada maxaa meeshii jirta dee mafsado kaleo hadday jihaadkii madiine baday ay iska banaanaadaan oo laga soo geli karo iyadina mafsado kalea kaba ratimaysay dee gees kalena maslaxa iyaga uma sugnay tallaabadan ay ay soo qaadayaan ee badan markaasaa rasuulka ilaahay jaanibkaa intuu nacay ayaa wuxuu uhi faqaala alaa taxtasibuuna aathaarakum raadadkiina tallaabooyinkiinan miyaydaan tirsanahayn macnaa tallaabooyinkiinan baa idiin tirsan oo dee salafti kaleo xadiidka kuba yimi banii salimata diyaarakum tugtabu aathaarukum reer bani salimow laazima guryihiinaas halkiinaa iska deganaada maxaa dhacaysaa raadkiinaa laydiin qoraya tallaabooyinka sida qaasa markaasay deeta yidhaaheenba markaan xadiidkaa maqleenba maa yasuruna ana kunaa taxawalna sida lafdi muslim anagu nama nama farax gelinaysa maanta inaan halkaa soo degno dee waxaan helnay fadligan kalean helayna hadha waan kuma waayayna marka tallaabadii ruuxba ruuxuu ka fog yahay ayuu dee kaba ajir badnaanaya waana sidaa xadiidka kaleba inooguba timi iyagina rasuulka ilaahay sitaa markuu ku yidhi ayay halkoodii daysteen oo halkiibay iska deganaayeen guryahooda halkiibaana kaba imanayeen ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ugaba imanayeen bal markaa xadiidka kolley dee aad baa macnuu daahiri kolley masalo halkan sheekh soo qaadayaayo culimadu ay iskuma khilaafeenoo ruuxu hadduu aanu kaba dheerayn masjidka laakiin tallaabooyinkiibuu gaabiye gaabiye dee si uu in badan u soo socdo tallaabooyinkiisa ay uguma badnaadaan qaraba bayna alkhuda markaasaa maxaa sinmay intii tallaabo usoo qaaday masjidka iyo nin ka fog intii tallaabo masjidka usoo qaado caadi usoo socday ayaaba sidmay labadooda fadli miyay isla ekaanayaan aimada qaarkood baa yidhi dee tallaabo iyo tallaabo waa tallaabo iyo tallaabe ha way isleekaanayaan dee waanay jirtaayoo saxaabada qaarkood oo zayd ibnu thaabit oo nin uu soo raacayba anas baaba soo raacay masjidkay usoo socdeen faqaaraba bayna alkhuda oo dee intuu tallaabooyinkiisi iski dhoweeyey ayuu yihi waxaan doonayaa an taksura khudana ila lmasjid inay inoo badnaato tallaabada masaajidka usoo qaadaynaa bal adigu taasay bacdigood yidhaaheen laakiin dee waxa weeye meeshii mashaqo siyaadaha jirto kan dee waaba tallaabo ku nasanaya ka hagaag isaga soo tallaabsanaya kolley mashaqo aan kan lahayn buu leeyahay oo adugu bal bacdigood saa haba yidhaaheenbe in kana tallaabadii ha looba qorabe ee laakiin arrintu tallaabo iska fudud oo sahlan iyo oon mashaqo lahayn iyo mid mashaqo leh dee isku mid ma noqonayso way kala fadli badnaanayaan bal matalan taasi waana masale uu halkan shaarixu dhigtay babu fadli lcishaa'i fi ljamaacati baabu bayaani fadli cishaayi salaadii cishaayi bal fadligeedii oo filjamacati jamaaca laguma tukado taas buu baabkeedii yahay kolleyna de axaadiid aynu barhkood soo aragnay ama kuwa lamidi buu inoo keenaya waa la qabaynaynaa xadaثana cmr bn xafsi qaala xadaثana abi qaala xadaثana alacmashu qaala xadaثanii abu saalixin can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi laysa ma ahanin salaatun salaad ahqala kaga culus cala almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta ah min alfajri walcishaa waa kuwa afka imaan ka sheeganaya fajri iyo cishaa waayo dee ajri iyo hawaab ay doonayaan ma jirto dadkan bay waxa weeyaan naftoodii iyo dhiigoodii waxna way ku badbaadinayaan dadkii unbaabay dee waa waxay isku dhowrayaan uun haddaba kol haddaana waxaanay daaco kaba ahayn waqtiyadan caadigee dadku meelahaba jooga duhur iyo casri way iskaba imanayeen laakiin subax markay noqoto hurdo laga toosayo habeen ay noqoto cishaayo waqti madow iyo dulmo lasoo soconayo iyaga aada iyo aad buu uguba xuslaayo saciid ibnu musayib baa lagaba soo naqliyey baynana wa bayna almunaafiqiina salaat lfajri waalcishaa wey anaga munaafiqiinta maxaa noo dhexeeya waa taasoo dee taasaa inoo dhexayso lagu kala soocaya ninkaan raqbo khayr u lahayni dee jamac salaadii subax uma soo kacaya waa ka seexanaya dee kii kalena bale waxa weya salaaddii cishaayna waa taasoo haddaba salaad kaga culusi ma jirto munaafiqiinta min alfajr waalcishaa walow yaclamuuna maa fiihima la atowhuma walow xaba waa cibaara aynu iminkaan soo aragnay cashirka ka horreeyay inay nooguma sugnayd laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura inaan amro almuadina ruuxa muadinkii oo fa yuqiima uu salaadii aqiimo dee hore u aadaamaya markaa waqtigii salaaddii intay gaadhay oo qiimo uma aamura aan amro rajulanin yaumu nnaasa macnaa an yauma nnaasa weeya macnuhu wey inuu dadkii tukiya nin amro uma aakhuda aan qaato shucalan waa qoryo daboo ama shucal waa dee qoryo baxayo min naari naar ah axaabo o fa uxariqa aan gubo calaa man shaksi aan ku gubo laa yakhruju aan guryihiisa weeye gurigiisa laa yakhruju aan usoo baxayn ilaa salaati bacdu ay bacda alaadaani weeye iyo dee markaa iqaamadii ay gaadho bacda an yasmaca nidaa ilayha ama bacda an yabluqahu tahdiid bacdu kolley de waa imanka markii mudaafkii la gooyey ayaa lagu bineeyey in la damiyo bacdu baa la odhanaya laakiin haddaan wax raacino se bacda an yasmaca nidaa iyo dee sidiisi baa isaga nasbisnaanayaani bal intuu aadaanka maqlay ama tahdiidkan iyo waciidkan maqlay taas dabadeed kolley in abu daawud riwaayo uu leeyahy sheekhu soo naqlin walaysat bihim cilla waa dad guryihii iskaga ku hadhayo oo wax cilo iyo wax cudurdaaro leeyin ma jirto ina ruuxii cudurdaar lahaa waa loo ruqseeyey aan lahayn kuwa inaan guryaha ku guba ayaan kuba hamiyey kolley maxalushaahidku waa taas waa cishaayiga in dee fadligiisa inuu inooba sugo taas baabay tahay ama dee afdaliyada khaasatan kol haddii labadaas salaadood ee ugu culus ay ka mid tahay dadka munaafiqiinta macnaa way ka mashaqo iyo dhib badan yihiin salaadihiio dee markaa ajrig iyo hawaabkiina kolley kuwii aan la mashaqo ahayn la mid noqon maayo weeyo marka halkaasaa fadliga cishaayiga si guud ee jamaaco laguma tukado taas baa iyada xadiidka inooguma soo macnuhu waa daahir baabun ithnaani famaa fowqahumaa jamaacatu laba iyo wixii kaba badnaa ka sarreeyey jamaaco weeye oo macnaha jamaacadii waa taasoo waynu soo aragnay fadliga ay leedahay maxaa jamaacadii ay ku xasilaysaa xagga way kala ajri badnaanoo jamacba jamacu ka badan yaha waa ka ajri badnaanayaaye laakiin laba imaam iyo ma'muum haddii ay tukanayaan jamac weeye markaa fardi maaha wixii kasii badanna waa kasii fadli badnaanaya sida xadiidkuba yimid dee shaksigu salaadiisa uu shaksi kale laba tukadaa dee ilaahay agtiisa waa mid ilaahay kaba jecelaya ama ka dahaaro badan dee hadduu markaas saddex laba tukadana waa taa weliba uu tiradu way socoto wixii kolba dee tiradu hadday sii badnaato ajrigu waa sii badnaanayaaye laakiin jamaacadii maxay kuba xasilaysaa waa laba kolley lafdigan uu dhigtay laguma tirinayo axaadiidiisii mucallaqa ahayd lagumana tirinayo waayo suuro xadiidu muu soo dhigane laakiin cibaaradan siduu sheekhu raximahu llahu tacaala halkan sheegayo xadiiyo ama xadiid durub kala duwanoo wada daciifa kuba yima lafdigan kuba yimo uu sheekhu tirinayo kutubta kale kala duwan ee uu kuba sugan yahay bal maalan taas xadiid buu soo qaadayaa kolley inta ziyaadada awn mooye laakiin asalkiisu isna saxiix yahayo abu daauud iyo tirmidi ay wariyeenoo iyadoo nin uu rasuulka ilaahay arkay keligii tukanaya inuu yidhi yaa ninkan ku sadaqaysanayo la tukado markaa nin laba tukaday ee ziyaadada malaa dacfiga kuba sugan yahay axmed hayd haadaani jamaaca inuu rasuulka ilaahay yihi labadanna waa jamac oo ithaani famaa fowqumaa jamaaca la macno noqonaysa bal marka waxa weeye lafdi xadiid weeye duruqdiisa dacfi kuba sugnaa tarjamu usoo dhigtay wax dee bal maalan macnaha laga qaadanayana markaasuu soo arooriyey bal macnahaasoo waa kan xadaثna msdd qal xadaثna yزيid بن زurيc qal xadaثna khاld عan أbي qلابة عan mالك بن الxwayriث عan النaبiي slى الlه عليه وsلم qal أnahu qaal malik بن الxwayriث xadiidkiisu waa kan oo dee uu inagu soo noqnoqday habeenadan baynu soo aragnay koluu yar dheereeyay iyo kolou gaabiyaba oo dee waxaan filaya inuu dhowr gooro horeba inoo horeysay xadiidkan oo dee bal marka intaan jamaacada ku jirnayna laba goor iyo meelo ayn kuba soo aragnay wuxuu yihi haddaba malik ibnu xawayrith rasuulkii ilaahay baa yidhi iyadoo laba nin ay u yimaadeen oo y tegayaan oo rasuulka ilaahay waa dardaarankuu laba si dardaarmayeen idaa xadarat isalaatu salaadu marka ay timaadee waqtigeedu galo macnaa waa idaa xadara waqtu salaati weeye salaada waqtigeedu galo faadina aadaama de waa mid ahaanba aadaamaya kii kalena uu jawaabaya waa lafti aynu soo aragnay wa aqiima labadoodiba ma wada aqiimayana waa mid ahaane aqiimana salaadii oo waxa weeyaan horeynu xadiidka intan kaba dheer aan soo aragnay mid ahaani hayd ha aadaamo ka idinka weynina haydin tukiyo waaba kanoo uma liyaumakumaa haydin tukiyo labadiina akbarukumaa kolba kiina da-weyna haydin tukiyo marka halka dee jamaacadii inooguba sugan tahay rasuulka ilaahay wuxuu yihi mid ahaan istukiyo kiina da-da weyni bal haydin tukiyo wixii kale way kuba wada sinaayeen marka maxaa xadiidku daliil u noqonayaa jamaco maxaa u yar imaam iyo ma'muum markaasna imaam iyo ma'muum haddii la yidhaah hadduu dee ma'muumku nin noqdo rajul ama ilmo yar yahay ama haweenay tahay kolley dee jamaacadii way yihiin oo jamaacadii wuu noqonayaaye bal xadiidka taas baa iyada inooguba wada sugan in laba inay jamaaco noqonayso baabu man jalasa fi lmasjidi yantadiru salaata bal xadiidka horaan ku darika kale haddaan yar yar dibdhigto baabu fadli man jalasa wuxuu u baabaysayay bayaani fadli man jalasa ruuxii fadhiistay fi lmasjidi masjidka dhexdii yantadiru xaaluu sugaya asalaata salaada uu sugayo isagu masjidka dhexdiisa fadhiistay fadliga uu leeyahay iyo wa fadli lmasaajidi masaajidu fadliga ay leedahay waa tacalluqo masaajidii lagu tacalluqo la jeclaado la laasimo la badsaday imaatinkeedii fadliga ay leedahay taas buu baabkeedii yahay marka laba xadiid buu inoo soo kala dhigan doonaa bal xadiidka hore markan gaadhno ka kale waxaa dhici karta inuu kalaamkiisu inala yar dheeraado horta kan baan baabka ku dhammaysan doona ama casharkeen xadaثna cabdالlahi bn maslmta can maliki can abi الzinaadi can اlacraji can abi hurayrata cabdالlahi bn maslmata bnu qacnab kalow qacnabi kaba cabiriya waa waqtani de waa imaam baanu ahaa baan leenahay caabid caalimaba eh oo dadkii markii hore cibaadadu intay aad iyo aada u badsadeen dee cilmi badanna lahaa in cibaadadiisaasna kolkol had iyo goor dadka aada u cibaado badsan jiray kolkolba yar dee cibaadadii intay fadilaan bay cilmigii dadka ay u sheegayeen iyo ikhtilaadkan dadka iyo dhexjoogiiyaba is odhanayeenba walaa dee tan kalea kaagaba mudan ay fara kaba qaadayeen waxaqrinto oo dadkii isagana markii hore saas ay kuba timi markii dambe laakiin waxay soo naqliyaanoo ee kutubta taraajimta kuba sugan inuu maalin dee isagoo taasi kuba timi inuu arkay madaam habeen oo iyadoo leeya culimmadu ha kaceen oo jannadii haba galeen oo dee markii la kacay buu isna kaco deetaa la yidhi adigu fadhiiso markaasuu yihi rabbiyo miyaan culimmadii kaba mid ahaynoo taa la yidhi adigu iyagu cilmigoodii bay faafiyeen adigu kaagii maad faafin oo markaasuu deeto dib nashrintii cilmiga iyo taasba u jeestay kollay bal qisustiis iyo tawaaduca uu lahaa iyo jaanibkaas iyo bal sabirkii uu lahaa xagga waxbaritaanka iyo waqtiyo kale waa dadka ay khaasatan marka la eego ruuxuu cilmi iyo camal hadduu wada leeyahay in dhaqankiisa iyo habka uuba dhaqmayo waxyaalaha ruuxa xaafis u noqdo dee waxay noqonaysaa waa tadbiiqii cilmigan ee camaliga ahaabaa ka muuqanaya ragga caynkaasoo dadka taraajimtooda ay tahay wax dee ruuxa dhiiri geliya ama xaafisba u noqda ama daafic noqda jaanib cilmiyo jaanib camalba ee bal waqtiyo kalen insha allah qisastiisa qayb ka mida soo naqlin doonaaye wuxuu yihi markaa abu hurayra ana rasuul اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala wuxuu yihi almalaaikatu malaaigtu tusallii way ku salliyaysaa calaa axadikum axadkiin maadaama inta uu daa'imo fii musallahu waa inta uu ku sugan yahay fii musallahu meeshii uu kuba tukaday maa lam yuxdit xadiidka waa ilaa tahaarana iyo in kadib aan kusoo aragnay macnahan bal xadiidkii dheeraaye aynu abu hureyre xadiidkiisiiyo tadciifka jamaacada casharkii hore inooguba dambeeyey ayaaba waxyaalihii fadliga jamaacada keenayay tallaabadan lasoo qaadaya iyo salaada la sugayo fadligeediiyo umuuraha caynkaasa waataynu kuma soo marro waa umuurahan fadliga jamaacadee badani waxyaalaha marka isugeyntooda uu kaba yimaado haddaba meeshii uu kuba tukaday kolley hadal xaafid u horeeyena waxaabuu ahaa walow daahirku yahay halkii uu ku tukaday un hadduu joogo laakiin dee hadduu meel kale u guurano kol hadduu masjidkii joogo salaadiina sugayo fadligani kama baxayo fadligan ma waayo maa lam yuxdit haddaanu xadain macnaa aanay weysadiiba kagaba jabin dee halkaa waxay kagaba jabi kartaa waa neef kaba timaada saas baynu xadiid uguba soo marray xadiidka naftiisa tahaaro oo kale xadadkan iyadoo abu hureyra fasiraya oo uu yidhiba fusawn aw duraad oo kale taas uu kuma fasiray xadadkii markii la weydiiye bal waa xadadkii de waa wixii badnaay oo kale ana laguma fasiray maa lam yuxdit fii yudi fiihi taasna ama yudina laftigaasna waxaan filayaa inuu inoo horeeyo dee adahaasi haddii la yidhaah inay malaaigtu waxay dhibsanaysaa wixii ibnu aadam dhibsado riixdaas ama urteedii markuu kuba dhibay ducadii go-aysa waa mid way go-aysaa ee dhib kaleba oo laguma fasiro hadduu waxaan wax kalaba kaba duwan laba yimaado waa lagu fasiray oo carabkii dadka dhibo isagoo xanto oo kale ama wax kale ama adin kuba dhibana dee waa ruux tacadi laba yimi oo kaleo iyaduna fadligan iyo tan ma helaye maa lam yuxdit maxay odhanaysaa malaa'igtii tusalliidii bay tafsiirkeedii tahay allahuma kfir lahu allahuma raximna ilaah u dembi dhaafo unaxariso wayastakfiruuna liman fi lardiba waatan ilah u dembi dhaaf ilah unaxariso marka laa yazaalu kamana zuulayo axadukum axadkiin fii salaatin salaad inuu ku jiro macnaa ajir iyo hawaab salaadeedna waa kan hadli karaa qibladii buu ka jeedsan karaa ruux buu la sheekaysan karaa bal markaa taasi iyada inay markaa fadligana kama manceese macnuhu waa hawaabkii iyo ajrigii salaadeed inuu u socdo maadaamat isalaatu salaadu intay tay taxbiisu ta joojinayso macnaa masjidkii buu yimi salaad buu sugayaa intaa uu salaadii sugaya salaadaa uu sugaya ay tahay ta u diidaysa inuu laabmo ajrigii salaada iyo hawaabkii salaaduna wuu socdaa waa waxyaalihii jamaca ajrigiisa badinayay oo laa yamnacuhu waatan taxbiisudii waatan laa yamnacuhu aanu ka hor jooginoo an yanqaliba inuu u laabmo ilaahli ehelkiisa ama shaqadiisa ama halkii kale kaba yimi ama uu tegi laha inuu u laabmo aanay u diidahayn ila salaatu salaad mooyaane wax kaloo u diidayaaba aanay jirin bal taas weeye xadaanaa moxamed ibnu bashaarin waa xadiidkii kolley bal masacatun yudilahum allahuma laa waxoogaa kalaambu isaga yar baahnay allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an